faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dulsamareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abuuraan raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon dagaal culus oo ka dhacay gobolka hiiraan iyo faahfaahinno dheeraad oo ka soo baxaya diyaarad qaadaysa dhaawacyo dhaawacyadii ka dhashay qaraxii shalayto oo gaartay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka degmada berbera ee gobolka saaxil ee somalilan ra-iisul wasaare khayre oo ku baaqay in la dardargeliyo oo gurmadashada dadka dhaawacyadu ka soo gaareen qaraxii shalayto ka dhacay magaalada muqdisho iyo dowladaha soomaaliya iyo turkiga oo ka tacsiiyey injineero ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho una dhashay dalkaasi turkiga intaasi dhegaystayaal waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaado goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhdun ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan faahfahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal sababay qir- waa dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan wariye haashim ayaa noo sii ambaqaadaya warkaasi faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo geystay khasaare kala duwan oo xalay deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamada kooxda macawisle iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii sida la sheegay xubno ka mid ah kooxda macawisle ee weerar ku qaadeen xarumo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka ceel cali waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan laba saacadood halkaasi ka socday dadka deegaanka qaarkood oo diiday in magacooda iyo codkooda loo adeegsado qalabka warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen al-shabaab iyo kooxda macawisleyda gudoomiyaha deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan aadan cali saydow ayaa sheegay in dagaalkaas uu jiro islamarkaana uu ka dhashay khasaaro soo kala gaaray labada dhinac balse ay dib ka soo sheegi doonaan wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka ceel cali ee lagu dagaalamay ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada kooxda macawisleyda ay dib ugu soo laabteen deegaanka ay weerarka ku qaadeen ee ceel cali
mahadsanid wariye haashim duqa magaalada muqdisho ayaa booqasho ku tegey ama booqday isbitaalada ay yaalaan dhaawacyadii shalaytoo qaraxii ismiidaaminta ay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wariye cabdifataax soomale ee warbixinta warkaa inoo haya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa booqday isbitaalka madiino halkaasi oo la geeyey dhaawacyadii ugu badnaa ee ee ku soo waxyeeloobay qaraxii shalay ka dhacay ex kontarool afgooye ee muqdisho duqa muqdisho ayaa booqday qaybta gurmadka degdega ah ee dhaawacyada culus iyo qaybaha kale ee dhaawacyada lagu baxnaaninayay waxa uuna warbixin khusaysa xaaladda dhaawacyada ka dhegaystay dhakhaatiirta iyo maamulka isbitaalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa ballan qaaday maamulka gobolka banaadir uu ka shaqayn doono sidii dalka dibaddiisa lagu qaadin lahaa dadka dhaawacyada culus qaba ee waddanka wax looga qaban waayey agaasimaha guud ee isbitaalka madiino maxamed yuusuf ayaa kormeerka kadib la hadlay warbaahinta waxa waaye bismillahi raxmaan raxiim maanta waxay ahayd maalin aada u culus oo aada yani u xanuun badan dhaawacyo fara badan oo ay sababeen qarax ka dhacay magaalada waxaana loo keenay ilaa konton iyo labo qof oo dhaawac ah waxaana loo keenay oo kaleeto toddobaatan iyo saddex meyd oo iyagoo meydana loo keenay isbitaalka mulokugu keenay khasaaraha marka waa u jeedin intuu la egyahay bukaanadii qalliimadii iyo caafimaadkii u baahnayn waa u wada sameynay qaarna guryahoodan u celinay oo dhaawacooda aada u fududaayay qaarna qaybahan kala seexinay si ay u kala daran yihiin qaybaha xaaladda degdegta iyo qaybaha kalean u kala qaybinay laakiin nasiib waxaa bukaanada maanta isbitaalka jiifo inay kulligood yihiin bukaano oo aan si buuxda u daaweyn karno oo aan rajaynayno baryahaadiisu caafimaadkooda inaan meel saarno ilaahay hadduu nagu kaalmeeyo waa kuu sheegay dhaawacyada waa dhaawacyo ilaahay mahaddiis ay yihiin dhaawacyo aan ka adagnahay oo aan rajaynayno baryahaadiisood ilaahay hadduu garab nagu siiyo caafimaadkooda si buuxda inaan usoo celino halkaas wax ajaaniba ma ma aha anaga naga waxa la keenay waxay ahaayeen soomaali maahan markii ugu horraysay ee qarax nuucan oo kale ah uu ka dhaco magaalada caasimadda ee muqdisho
mahadsanid wariye cabdifataax soomane isla arrimaha la xiriira qaraxa magaalada muqdisho ka dhacay ayaan dhegeystayaal ku guda jirnay ra-iisul wasaaraha soomaaliya khayre ayaa ku baaqay in la dardargeliyo gurmadshada dadka dhibaatadu ka soo gaadhay qaraxii ismidaaminta shalay ka dhacay ex control magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mar kale wariya soomane ayaa warbixinta warkaa inoo haya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa booqday xarunta gurmadka degdega ah oo ay ka socoto isku dafridka howlaha loogu gurmanayo dadkii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii shalay ka dhacay muqdisho mudane xasan cali kheyre oo xarunta gurmadka kula kulmay guddiga gurmadka ee u magacaabay iyo dhallinyarada dhanka farsamada kala shaqaynaysa ayaa waxa uu ka dhegaystay warbixin la xiriirta howlaha ay wadaan ee loogu gurmanayo dhibanayaasha waxa uuna ku wuxuuna kula dardaarmay inay dalkooda u shaqeeyaan xarunta gurmadka deg deg ah ayaa waxaa si habsimi leh uga soconaya dadaallo lagu doonayo dhaawacyadii iyo dadkii shalay wax ku noqday ex control afgooy ee muqdisho ee wax lagu qabanayo waxa uuna ra-iisul wasaare khayre sheegay in dadka wax lagu qaban waayo dalka ay u diri doonaan dalka dibaddiisa si wax si si loogu soo baxnaaniyo xaaladooda caafimaad sidoo kale ra-iisul wasaare khayre ayaa booqday isbitaalka ordogan oo ka mid ah xarunta caafimaadka ee lagu tacaalayo xaaladda caafimaad ee qaar ka mid ah dadkii dhaawacyada waxyeelladu ka soo gaartay weerarkii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho
mahadsanid wariye soomane dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socotaan nawaaradii ah cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertisood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhadhow halka caalamkao dhan aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com diyaarad qaadaysa dhaawacyadii ka dhashay qaraxii shalay ka dhacay ex control afgoy ee magaalada muqdisho ayaa lagu soo warramaya in halkaasi ay gaadhay wariye karaamah ayaa warbixinta warkaan inoo sii ambaqaadaya maanta ayaa lagu wadaa in dalka turkiga loo qaado qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarxii ismidaaninta ahaa ee shalay ka dhacay isgooska ekiskontaroor afgooye ee magaalada muqdisho diyaarad sita dhakhaatiir kala duwan oo ay soo dirtay dowladda waddanka turkiga ayaa saakay gaartay magaalada caasimadda ee muqdisho si ay dhaawacyada ugu daran ugu qaado dalka turkiga guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya maxamed murshid sheekh cabdiraxmaan oo booqday dhaawacya qaar ayaa sheegay in maanta diyaarad soo gaartay magaalada muqdisho ay dalka turkiga u qaadi doonto dadkii ku dhaawacmay qarxii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho safiirka soomaaliya u fadhiya waddanka turkiga danjire jaamac cabdulaahi aydiid ayaa sheegay in dalka turkiga isbitaalada ku yaala looga diyaargaroobay dhaawacyada la geenayo islamarkaana dowladda waddanka turkiga iyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ay kaalin weyn ka qaadan doonaan sidii loo daaweyn lahaa dhaawacyadaasi qaraxii shalay aroortii hore ka dhacay isgoodka ex control afgooye ee magaalada muqdisho ayaa waxaa dowladda soomaaliya ay sheegtay inay ku geeriyoodeen toddobaatan iyo sagaal qof tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen hase yeeshee wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dhimashada ay ka badan tahay boqol ruux isbitaalka maal waxaan soo booqannay dadka ku jiro dhaawaca runtii oo dad u baahan daryar gaara u baahan marka hore waxaanu mahadcelinaynaa dowladda turkiga oo berrito diyaarad keeni doonta oo dadka dhaawacyadooda aan halkaa wax loogu qaban karin ee u qaadi doonta dalkeeda kusoo daaweyn doonta runtii aadaan uga xunnahay annaga ka baarlamaan ahaan in ay soo nonoqdaan waxyaabo noocan ah oo qarax dad waxba aan galabsan
mahadsanid wariye karaama guddiga gurmadka qaraxii shalayta ayaa warbixin ka soo saaray tirada dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qaraxaasi ismidaaminta shale ka dhacay ex control afgooye guddiga gurmadkii qaraxii shalay ka dhacay ex control afgooye ayaa waxay soo bandhigeen xog hordhaca oo ku saabsan tirada dhimashada iyo dhaawaca la geeyey isbitaalada magaalada muqdisho shaaxda isbitaalada la geeyey meydadkii dhaawacyada ayaa waxaa ka soo muuqday isbitaalada kala isbitaalka madiina toddobaatan iyo saddex qof oo meyd ah iyo lixdan iyo toddoba dhaawaca ayaa la geeyey waxaana isbitaalka yaalla konton iyo laba dhaawaca halka shan iyo toban qofna laga bixiyey sida ay sheegeen guddigaasi isbitaalka urdugan afar meyda iyo soddon iyo saddex dhaawac ah ayaa la geeyey waxaa weli isbitaalka yaalla soddon iyo saddex qof ma jirto qof ilaa hadda isbitaalka laga bixiyay ayay yidhaahdeen isbitaalka soomaali sudaaniis hal qof oo meyd ah iyo lix iyo toban dhaawaca waxaa weli isbitaalka jiifo toban ruux waxaana laga bixiyey shan ruux oo lagu daray bukaanada jiifo isbitaalka urdugan isbitaalka ijabshi ama jabshiyan wax meydah lama geyn dhaawacyada waxaa la gaarsiiyey labo waxaa weli jiifa hal qof waxaana laga bixiyey hal qof sida ay sheegeen isbitaalka shaafi wax meydah lama geyn ay yidhaahdeen dhaawacyada la gaarsiiyena waxay ahaayeen toban ruux waxaana weli jiifa sagaal qof waxaa la bixiyey hal qof kalkaala hosbitaal ma jirin meydad la geeyey ayay yidhaheen guddigaasi dhaawacyada waxaa la gaarsiiyey shan iyo toban ruux waxaa weli ku jira afar ruux waxaana laga bixiyey koob iyo toban qof cisbitaalka daarushifa waxaa meyda lama geyn dhaawacyada waxaa la gaarsiiyey lix ruux waxaana weli ku jira lix qof mana jirto bukaan laga bixiyey ayaa layidhi wadata guud ee tirada dhimashada qaraxee shalayto ee la geeyey isbitaallada magaalada muqdisho waxay gaarayaan toddobaatan iyo sagaal ruux oo meydada wadarta guud ee tirada dhaawac waa wadarta guud ee tirada dhaawacyada la geeyey isbitaallada magaalada muqdishona waxay gaarayaan boqol afartan iyo sagaal dhaawaca wadarta guud ee bukaanada weli jiifo isbitaallada ayay ku sheegeen guddigaasi inay tahay boqol toban iyo kow halka wadarta guud ee tirada bukaanada isbitaalka laga bixiya ama isbitaallada laga bixiya ay gaarayaan soddon iyo saddex qof guddiga ayaa weli ku howlan baadigoob waa baadigoobka xogo kale oo ku saabsan meydad iyo bukaano ay suurtogal tahay inaan weli la diiwaan gelin wixii warar dhegeystayaal kusoo kordha waxaad ku dhegeysan doontaan akhbaaraadka iga dambe xubnaha golaha shacabka ah ayaa ansixiyey sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya war kale warbixinta warkan waxaa inoo haya waryahiga cabdifataax soomane xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyey sharciga doorashooyinka qaranka oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka lahaayeen dood adag kadib markii ay shalay ay marsiiyeen caqrintiisa saddexaad ayaa guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in cod loo qaado xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyey sharciga doorashooyinka qaran heer federaal iyadoo ay u codeeyeen boqol toddobaatan iyo kow xildhibaan golaha shacabka waxa uu gaaray guul taariikhi ah iyadoo aqlabiyad ballaaran lagu ansixiyey sharciga doorashooyinka oo dalka u horseedaysa doorasho qof iyo cod ah iyadoo lagu lagu tartamayo hanaanka axsaabta ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka dowladda federaalk soomaaliya
mahadsanid weriye karaama faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacaya duleedka magaalada berbera ee gobolka saaxil ee maamulka somalilan mar kale weriye karaama waa weriye sooman ah ayaa warbixinta warkaa inoo haya dagaalkan oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka beeyo dhaadheer oo ku yaala duleedka magaalada berbera ee deegaanada somalilan waxa uuna u dhexeeyaa laba maleeshiyo beeleed ee wadadega deegaankaasi inta la xaqiijiyey dagaalkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday hal ruux halka shan kalena ay ku dhaawacmeen waxaana la sheegayaa in uu salka ku hayo arrimo la xiriira dhulka ku yaala deegaanka dhaadheer oo ku yaala duleedka magaalada berbera dadka deegaanka qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in xiisadda u dhexaysa labada maleeshiyo beeleed ay maalmahani ka dhex taagneed deegaankaasi ayna ku dagaalamayeen islamarkaana dagaalkooda uu ahaa mid soo laalaabtay mas-uuliyiinta somalilan weli kama hadlin dagaalkaasi dhex maray labada maleeshiyo beeleed kaasi oo saamaynta u reebay laga dareemayo duleedka magaalada barbera wararkii ugu dambeeyey ee saaka naga soo gaaraya beeyo dheerdheer ee duleedka magaalada barbera ayaa waxa ay sheegayaan in weli deegaankaasi ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa labada maleeshiyo beeleed waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in ay cabsi dareemayaan mar kale
mahadsanid weriye soomane madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa sheegay inay bilaabayaan dagaal ka dhan ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan sidoo kalena ka mid ah hogaamiyaasha ahlusunna ayaa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin dagaal ka dhan ah al-shabaab waxa uu sheegay in dadka keliya ee sida la rabay oo la dagaalami kara al-shabaab ay yihiin ahlusunna welina ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa waxa uu sheegay in ahlusunna waljamaaca ay aada u taqaano sida loola dagaalamo al-shabaab islamarkaana ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab
runtii muqifka ahlusunna waljamaaca waxa weeye dadka in lala dagaalamo waana cidda kaliya ahlusunna waljamaaca qolo oo qoladaa la dagaalantoo baabi'isay oo haddana deegaamo badan ka xorayday haddana u taaganoo ummaddii u iftoonaysa in la iska dhiciyo qofkii ku dhinta inuu shahiid yahay qofkii ayaka dilaana inuu janno ilaahay rasuulkiisa ugu bishaareeyey mowqifka marka ahlusunna waljamaaca culimaauddiinka ahlusunna waljamaaca meel kastay joogaan waa in lala dagaalamo nimankaa oo waddanka laga zuuliyo waa in waddanka lagu soo celiyo amni dowladda soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa inay nagu hogaamido nagu horkacdo oo meel kastoo la jooga nagu horkacdo ayna u aqoonsato culimmada soomaaliya inay yihiin culimmadaa dadka u danqanaysa
kaasi waxa uu ahaa hogaamiyaha waa madaxa xukuumadda galmudug madaxa waa madaxa xukuumadda maamulka galmudug maxamed shaakir cali xasan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ahlu sunna ay ka go-an tahay dagaalka looga saarayo al-shabaab dowladda soomaaliya ayuuna si rasmi ugu baaqay inay garab ku siiso dagaalkaasi warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibeeshan waa naga inta warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo sharmaarkaa saaxiibada karaama soomana iyo haashim ayaa kala qayb qaatay warka intaan warkan warka xiga ku kulmi doona amaana allah
raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaadu u doodaa ku xurmaysadaaso raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan